wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah
qaar ka mida madaxda dowladaha deriska la ah soomaaliya iyo kuwa taageera oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay doorashadii xalay ka dhacday teendhada afisyooni ee muqdisho
madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo ballan qaaday qodobo dhowr ah ka hor inta aan la dooran
ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo howlgallo ka dhanaha al-shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
shacabka ku nool magaalada muqdisho oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay doorashadii xalay ka qabsoontay muqdisho laguna doortay xasan sheekh maxamuud guddoomiyihii guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya oo sheegay inuu la fajacay in musharaxiin aanan cod helin ay bixiyaan kumanaan doolar si loo doorto
xildhibaanad ilhaan cumar oo sheegtay in shacabka soomaaliyeed ay u soo hoyatay guul weyn kadib markii la doortay xasan sheekh maxamuud banaanbaxyo kala duwan laguna taageerayo madaxweynaha cusub oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalka
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
khasaare ka dhashay bas ay saarnaayeen dalxiisayaal oo shil ku galay jasiirad ku taala waddanka induneisiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hagaag dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha shanaad sanada labada kun labayo labaatanka
aanu ku bilownay qaar ka mid ah madaxda dowladaha deriska la ah soomaaliya iyo kuwa taageera ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay doorashadii xalay ka qabsoontay teendhada afisyooni ee muqdisho sidoo kale dowladda waddanka ingiriiska ayaa ballan qaaday in madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya oo madaxweynihii hore ee dalka ahaa dibna loo doortay ay ka taageeri doonaan dhinacyo fara badan cali aadan axmed ayaa warkan soo koobaya qaar ka mid a dalalka deriska iyo kuwa kale ee soomaaliya taageera ayaa u hambaliyey mudane xasan sheekh maxamuud oo loo doortay madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib markii xalay uu ka guuleystay maxamed cabdulaahi farmaajo abiy axmed ayaa markaasi sheegay ama abiy waxa uu sheegay inuu si dhow ula shaqayn doono madaxweynaha cusub ayna iska kaashan doonaan arrimo badan ama arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo danaha gobolka hadalkan ayaa waxa uu ku sheegay fariin uu abiy u soo dhigay bartiisa twitter-ka sidoo kale dowladda ingiriiska iyo mareykanka ayaa ka hadlay guusha uu gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo ku soo baxay doorasho ka dhacday muqdisho xildhibaanada aqalka koongareska mareykanka ilahaan cumar ayaa sheegtay in natiijada doorashada ay tahay guul u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed dalka waxa uu u baahan yahay dhammaantiin inaad si u wada shaqaysaan si looga gudbo sidii loogu gudbi lahaa iyo tiri xasiloona darada ayay markaasi hadalka ay kusoo tiri ilhaan cumar dhanka kale dowladda ingiriiska ayaa markaasi dhankeeda hambalyo iyo bogaadin u dirtay xasan sheekh maxamuud wasiirka u k u qaabilsan arrimaha afrika fiki fowd oo qoraal soo dhigtay barta twitter-ka ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxayna sheegtay in dowladda u k ay kala shaqayn doonto madaxweynaha cusub saddex arrimood oo ay ka mid yihiin dadaalada ku aadan xoojinta amniga la dagaalanka al-shabaab taakulaynta dadka ay saameysay abaaraha ka taagan dalka soomaaliya ingiriiska ayaa ka mid a dalalka sida weyn u taageera dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna mashaariic kala duwan ka fuliyaa gudaha dalka soomaaliya
haddii aynu fiirino madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa ballan qaaday qodobo dhowra ka hor inta aan la dooran iyadoo la isweydiinayo qodobadaasi ma ka dhabeyn doonaa mar haddii uu xilka madaxtinimada soomaaliya uu ku guuleystay waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daayer ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay ku guuleystay doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa labiyo tobanka bishan baarlamaanka hortiis ku ballanqaaday haddii dib loo doorto arrimaha amniga dib u heshiisiinta dimuqraadiyadda garsoorka iyo ilaalinta sharafta iyo karaamada dadka iyo dalka waxaan diiradda saari doonnaa haddii alla yidhaaha ugu horreeya amniga oo ah in dalka dib loo xoreeyo iyo ah in laga xoreeyo argagixisada magaalooyinka lana furo waddooyinka magaalooyinka isku xidha oo dalku uu noqdo meel dadka iyo badeecadaha ay si rasmi ah u kala socon karaan oo isku furan isuna xihan waxaan ka shaqayn doonnaa amniga la barbar socda garsoor aan ku bilaabi doonno samaynta guddigiisii madaxa bannaanaay ee dastuuriga ah ee adeega garsoorka guddiga dib u qaabaynta shuruucda dalka ka jira xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa khudbaddiisii ballanqaadka ahayd waxaa ku jirtay in dowladdiisu ay dalka ka dhaqangelin doonto dib u heshiisiin laba wejila waxaan idiin ballanqaadayaa dalka inay ka dhaqangasho dib u heshiisiin taas oo laba qaybood ama laba wejile dib u heshiisiinta bulshada oo degaanada iyo degmooyinka maxalliga iyo beelaha dhexdooda ka socon doonta iyo dib u heshiisiinta siyaasadda oo dadka soomaaliyeed aan doonayna inay aasaas u noqoto dib u heshiisiintooda siyaasadda dastuurka dalkan uu yeelanayo haddii dastuurka lagu heshiiyo iyo qodobadiisa oo dhan oo dadka soomaaliya isla qaataan waxaan aaminsanahay dib u heshiisiinta siyaasadda inay meel gaartay laguna dhaqmi doono haddii alla yidhaah mar uu ka hadlayey ilaalinta sharafta iyo karaamada dadka iyo dalka ayuu madaxweynuhu ballan qaaday in qofka muwaadinka soomaaliyeed aan dal kale loo dhiibi doonin
waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkaani iyo dadkaani inay sharaf iyo karaamadooda aad iyo aad loo ilaaliyo waxaan ballan qaadayaa qof muwaadinoo soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin waxaan ballan qaadayaa qof soomaali ah fikirka siyaasiga uu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin waxaan idiin ballan qaadayaa dalka qaybo ka mida iyo degaanada qaybo ka mida inaanan lagu soo rogaynin cunaqabatayn iyo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaas mar uu ka hadlayey arrimaha dimuqraadiyadda ayuu madaxweynuhu ballanqaadkan sameeyey dimuqraadiyaynta dalkani kama suurowdo inay dib ugu soo laabato diktatoriyad oo qofi xukunku iska joogo asigoo aan haysanin sharciyad ama ogolaansho dadka dhexdiisaa dalkani kama suurowdo koox gaara iyo hayb gaara dad sheeganaya degaanno gaara dalka xukunkiisa annagaa la wareegno oo haysanno inay dhahaan soomaaliya kama suurowdo dhaqan ahaan soomaalidu waxay u tahay dimuqraadi ilaan waxay ku wada nooleed wadatashi iyo xeerar la yaqaano oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo dadkuna ay ku kala dambeeyaan waxaan asaas uga dhigaynaa dimuqraadiyaddeenna xisbiyada siyaasadda oo aan doonayno in qofka siyaasiga ah fikirkiisa la yaqaano oo aanu dalka hoggaankiisa iyo taladiisa iyo mustawo kastoo ay leedahayba qofna aanu imaanin asigoo aan la garanaynin ujeeddooyinkiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed iyo dalka wuxuu ka damacsan yahay xisbiyada siyaasadda waa meesha lagu soo bandhigo aragtida siyaasadeed ee dalkan lagu hogaaminayo mustawo kasta oo uu joogo
dabaaldegyada guushiisii doorashada madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya ayay xalay ruxday meelo badan oo soomaali ah madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay doorashada madaxweynaha isagoo wareegii saddexaad uga adkaaday madaxweynaha xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhashay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kun sagaal boqol konton iyo shantii waxbarashadiisa dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed wuxuu kaga baxay magaalada muqdisho xirfaddiisa macalinimo ayuu inta badan ugu soo shaqeeyey noloshiisa wuxuu madaxweyne dalka ka noqday laba kun labiyo toban laba kun labiyo labaatan ayuu mar kale ku guulaystay xilka madaxweynaha soomaaliya iyadoo xalay loo dhaariyey jagadaas cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho waryahayaga cabdiwaxiid aaduu umahadsan yahay markan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo ka dhanaha al-shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan saleebaan xuseen maxamuud al cadaala ayaa warkan la diyaar ah
ciidamada kumaantooska xoogga dalka soomaaliyeed ee korkorkaar ahaan ururka sideedaad guudada sideed iyo tobanaad ee ayaa ee ka howlgala ayaa howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab waxay ka fuliyeen tuulooyin u dhow deegaanka ceelkaal ee gobolka hiiraan taliyaha guudada sideed iyo tobanaad ciidanka kumaan tooska korkorka shaanle bashiir cabdulaahi cumar ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray duulooyin dhowr ah oo hoostaga gobolka hiiraan halkaas oo ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka ah sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada kumaan tooska xoogga dalka soomaaliyeed ee korkor ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan dad deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab waxaana dagaaladaasi ay saameyn ku yeesheen dadka shacabka ee ku nool gobolka hiiraan
mahadsanid shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo dhaweeyeen doorashadii xalay ka qabsoontay magaalada muqdisho laguna doortay xasan sheekh maxamuud
waa cusub ayaa u beriyey bulshada soomaaliyeed waxaana xalay la doortay madaxweynihii hogaamin lahaa afarta sane ee soo socota dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa noqday madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kadib markii uu ku soo baxay doorasho ka dhacda teendhada afisiyoni oo ahayd doorasho aad u xiiso badneed waxaana doorashadaasi ku tartamayay ilaa iyo ku dhowaad afartan musharax doorashadan ayaa ahayd doorasho runtii aad u xiiso badneed oo dadka soomaaliyeed ay aad ugu dheganuglaayeen waxyaabaha ka soo baxayana ay aad uga dhursugayeen haddaba markii aynu fiirino wadooyinka magaalada muqdisho saakay wadooyinka ayaa dib loo furay kadib markii xalay ilaa shalay ay xiraayeen wadooyinkan waxaana saakay dib u soo noqday isku socodka dadkii gaadiidka haddaba qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiinay siday u arkaan in mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku guulaysto xilka madaxtinimada soomaaliya sidoo kale waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay ka filanayaan inuu qaban doono madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud inuu dib u soo noqdo waan ku faraxsanahay inkastoo aan halay aan taayarsaneen balse hadda waxaa la yidhahda hadday ku qabato inihii wax walba waa loo dulqaataa laakiinse waxaan ka filinaynaa wax wanaagsan inuu qaban doono inkastoo waa hore qaladaad uu galay inuu dib u sax ayaan jeclaan lahayn haddii ilaaha yidhaahdo annagana bajaajilaalaan nahay waddooyinka qaar wadda way naga xiran yihiin inana dibna nooga furo meelaha jajabsana dib loo hagaajiyo ayaan jeclaan lahayn asigana xilkaas ilaahay ha ku asturo xasan sheekh maxamuud waa ninkii shalaytana dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira qabyadii weli way ku taalaa waxaan kaa rajaynaynaa insha allah inaad qabyadii dhammaystirtid sidoo kale waxaan rajaynaynaa dhallinyarada soomaaliyeed shaqola'aanta ah inaad shaqo u abuurtid hadduu ilahay raalli ka noqdo insha allah waxyaabaha kalen oo aan u baahanna waxaa kaloo ka mid ah in waddankan siyaasaddiisu ay xasiloon tahay oo amnigiisa uu sugan yahay ilaahayna kula garab galo xilku waxaa waaye waa wax iska dhib badan waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha cusub isbeddel dadaal ballanqaadyada
qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayay kuwaas ahaayeen oo madaxweynaha cusub een aragtidooda ka dhiibanayay guddoomiyihii guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu la fajacay ama la yaabay in musharaxiin aanan cod hal cod xitaa heleynin qaarkood ay bixiyaan kumanaan doolar si loo doorto gudoomiyaha oo wareysi gaaraysiiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu ku sheegay wareysigiisa in arrintaas ay ahayd midda uu la yaabay inta uu xilka guddoomiyaha oo doorashada madaxweynaha dalku isagu uu hayay musharaxiin qaarkood oo aanan codad badan helaynin sidoo kalena aanan soo gudbaynin in lacag kumanaan doolar oo afartan kun gaaraysa iyo lacaga kale oo ololo ah ay bixiyaan aad baan runtii ula fajacay aniga qudhaydo haddii qof og inuusan cod helayn ama aan kaambeyngarayn ama aan horeyba loo aqoon oo afartan kunoo doolar inta bixiyey yidhi waxaan rabaa inaan u tartaba madaxweynenime howl dhib badan bay ahayd tira badnaantooda iyo inaysan isu wada tanaasulinna annagu hadda intii aan joognay saddex baa tanaasulay waan maqlay kuwo kale magaalada intii gudaheeday ku tanaasuleen laakiin annaga nooma imaan dhowr iyo soddon baa ka qayb galay hadda doorashada sidii hadda aan islahayn way ku suurtoobi kartaa baanan ku maanaj garaynay caqabadaha jiray qayb ka ahayd runtii badnaantoodu amniga oo laftigiisa aan aad iyo aad ugu dadaalayno aad ogtihiin caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka jira iyo amni darrada meelaha qaarkood meesha lagu qabanayo lafteeda oo ah ayraboorka gudihiisii oo dadku aksas aysan u yeelan karin badankood inay yimaadaan wax badan oo xoogaa waxaa jiray aan isleenahay waxbay idinku ahaayeen laakiin alxamdulilahi waa ka gudubnay hagaag dhegeystayaal iminkana akhbaaraadka dibadda sare ayaa ka dhashay bas ay saarnaayeen dalxiisayaal u dhashay wadankaasi induneisiya oo shil ku galay jasiirad ku taala isla dalkaasi induneisiya baskan dalxiisayaasha ay saarnaayeen ayaa waxaa ku dhacay bir weyn oo ah boor lagu xayeysiinayay mid ka mid ah xarumo ganacsi oo ku yaala dalkaasi induneisiya sida warbaahinta ee lala wadaagay ilaa iyo todoban qof wax ka badan ayaa waxyeelo ay kasoo gaartay baskaasi shilka galay afar iyo toban qofood ayaa la sheegay dadku waxyeeladu ay gaartay warkii duuraraadi hadalsan aad kala socoteen waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel